maalintan caalamiga ee waxbarashada waxaa la xusaa afar labaatanka janaayo sanad kasta maalintan oo ay ku dhawaaqday qaramada midoobey ayaa lagu dabaaldegay doorka ay waxbarashada ku leedahay nabadda iyo horumarka maalintan waxay hoos ka xariiqaysaa muhiimadda ay waxbarashada u leedahay in ay tahay xuquuq asaasi ah iyo mas-uuliyad dadweyne waxaana xoogga la saaraya waxbarasho loo dhan yahay islamarkaana loo siiyey tayo leh si loo dhiso mustaqbal nabad ah oo sii waara loo wada dhan yahay loona helo mustaqbal nabad ah maalintan caalamiga ah ee waxbarashada waxay u adeegtaa sidii xusuusin ku saabsan awoodda waxbarashada si ay u bedesho nolosha kobcinta dulqaadka ilaalinta deegaanka iyo kaxaynta kobaca dhaqaalaha waa fursad loogu talagalay dadweynaha hay-adaha waxbarashada iyo shakhsiyaadka in ay dib u xaqiijiyaan sidii ay ugu go-an tahay waxbarashada taasoo ah xubno muhiim u ah horumarka bulshada iyo awoodsiinta shakhsiyaad tayeenta waxbarashada caruurta ku nool daafaha dunida oo dhan maalintan ayaa la abuuray si loogu ololeeyo dib u habeyn waxbarasho oo wanaagsan iyo in la hirgeliyo helitaan waxbarasho dadka oo dhan waa malin loo dabaaldegayo islamarkaana loo dabaaldegayo helitaanka waxbarashada macno leh mid ka mid a siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu caawiyo qof walbo inuu helo helitaan waxbarasho waa iyada oo loo marayo deeq waxbarasho dadka raadinaya helitaanka waxbarashada sare waxaa kusoo diyaarinay liis ah khayraad waxtar leh oo ka caawin karaa in ay socoto waxbarashada waarta waxbarashada nabadda waa inay noqotaa geedi socod isbeddel taasoo u suurtagelinaysa inay helaan aqoon muhiim ah qiyamkooda dabeecado xirfada iyo habdhaqan taasoo awood u siinaysa inay u adeegaan siday uga qayb qaataan nabadda bulshadooda ismaaciil cabdulaahi yuusuf oo ka mid ah ardayda magaalada jowhar waxaana wax ka weydiinay maalintan iyo waxbarka biliaadahaan waayo qofka waxbartay iyo qof kale isku mid maahan taasna ilaaha caddeeyey ilaahay wuxuu qur-aankiisa ku yidhi qul laa yastawi aladiina yaclamuuna waladiina yaclamuuna qofka waxbartay iyo qofka aan waxbaran ma sino taasna waa caddeyn aad aada weyn wuxuu ilaahay caddeeyin waa cadyihiin marka qofka bili-aadanka sidiisa badan waa inuu waxbartaa si uu qof kale bili-aadanka uu dadka kale uga dugnaado waxbarashadu waa iftiin jahliguna waa mugdi marka maalin iyo habeen isku mid maahan qofka waxbartay iyo qofka aan waxbaranna waa maalinta iyo habeenka oo kale sida tusaale ahaan qof markuu waxbartoo kale asiga ayaa noloshiisa maarey karo qof bili-aadan waxuma u baahno laakiin qofka markuusa waxbaran sidiisa badan qofku wuxuu raajaa inuu macnaha qof kale uu ku tiirsanaado inuu waxyaabo badan oo macnaha beriga oo aqoon ahaan uu ku raadi karin oo ku raadiysi kale laakiin qofka hadduu waxbarto meel kasto ay meesha uu wax ka heli karo wax ka raadsana marka su-aashaana waxawaaya sidee badan haddii waxbarashada laga hadlayo muhiimadeeda aada ay u dheer tahay kastaasoo kusoo kooba aada aad okay waxbarashada deegaanka qeybo badan ayaa loo taya karaa gaar sida horta waxbarashada sida qeybo badan ayay kala duwan tahay qofba waxbarashada laaban badan ayay leedahay qofka bili-aadanka ma ku xirna waxbarashadiisa inuu luqad diirad saaro waxbarashada sideeda badanba way kala dugan way kala dugan way kala duwan tahay wayna kala gedisan tahay marka waxbarashada deegaanka waxaa loo taya karaa in la helo dad firfircoon sida macalimiin firfircoon oo dhanka waxbarashada u firfircoon ardada dhiirigeli kara dhanka kale macalin guur oo ka mid ah maamulaha iskuulka farjano ayaa ka hadashay muhiimadda ay leedahay waxbarashada runtii horta waa maasha allah waxbarashada waa muhiim qofka hadduu aan wax u aqoonin dhibaatooyin badan ayaa lasoo xiriirayo waxbarashada dhinac walba ayay u fiican tahay teeda kale qofka aan wax aqoonina waa qof aan adduunyada iftiin dhan haysanin marka waxbarashada aad ayay muhiim ugu tahay bini aadamka maalintan waa maalin weyn maadaama anaga aan bahad waxbarasho nahay oo maxaa la dhahay annaga targetkan u yahay in aan aqoonta aan aqoon darida aan baabi'ino oo ummadda soomaaliyeed aan rabno in aan ka dhigno kuwo dhammaantood aqoon leh maalintaas waa maalin aad iyo aad iyo aad muhiim inoo ah annaga waxbarashada horta sideedaba taba badan ayaa lagu horumarin karaa runtii waxbarashada oo keliya kuma fiicna inuu macalinka meesha istaago uu wax uun sheeg sheego waxay ku fiican tahay tijaabooyinkaoo kale in la tuso ilmaha sida ay haddii aan soo qaadan sida maxaa la dhahay iniintoo kale marka ay diqlayso ardaygii la tuso waxyaalaha ugu fudud oo ardayga la tusi karo oo la tuso ilmaha oo dhankan oo dhibta baranayaan sida ay iniinta u diqlayso inta maalmood ay biqlada qaadanayso sida geedka uu caleenta kusoo baxayo sida jiilida ay dhulka ugelayso siyaabo badan ayaa fikraa siyaba waxaa fiican in tijaabooyin la sameeyo ugu dambeyn agaasimaha manhajka wasaaradda waxbarashada hirshabelle maxamed suudaane ayaa ka hadlay horumarka wasaaradda waxaa lagu hortegi karaa deegaanada yani waxbarashada deegaanka ka jirta yani mar walbana deegaan maadaama deegaanada hadda inta badan dowladda hirshabeelle ee maanta ay waxbarashada ku tiirsan tahay waxay tahay waxbarasho in la tayeeyo la hirgeliyo meel magaal iyo mi- iyo baadiyabo tuulo iyo degmo waa wax meesha ku jiro aan u taagannahay mar walbana aan nahay dad maanta dhihi karo aan ku faani karno geed walbo yani meel walbo arda soomaalida joogaan in la geeyo waxbarasho waa wax naga go-an aan rajaynayna inaan hirgelino barnaamijyadeena waxbarasho ee shan san- shanta sano soo socota insha allah iyo ka badan waa jirtaa waxyaabo badan oo lagu horumari karo waxbarashada yani sideedaba arda hadduu baadiyo joogo waxbarasho qiimaheeda ma yaqaano oo lama dhihi karo ardayga waxbarashadiisa yani waxbarasho dhihi maayo waxbarashaa qiima leh aada dhihi maayo oo beri ugu dambeysa waxbarashadan yani laakiin qi- yani ardayga markaan leenahay hababka aan ku u dhiirigelin karno inuu waxbarashada aado waxay tahay horumarka aan ka gaarno waxay tahay yani hirshabel maanta sana haddaan ku sheego todobaatan iyo sideed iskuul aa ka jirto quudin amba fiidhin aas-aaska bulshooyin dheeraad ah oo nabadgelyo cadaalad ah oo waara ayaa la dhigay iyadoo loo mariyo waxbarasho ciidan khatar ah oo khatar ku ah dhinac kasta oo nolol maalmeedkeena ah iyo rajada guud iyadoo lala kulmo isbeddelka cimilada oo sii kordhaya kala dhantaalnaan dimuqraadiyadeed sinaan la-aan joogto ah takoorka sii kordhaya hadallada naceybka rabshadaha iyo iskahorimaad caalami ah waxaa ka soo baxaysa wax- waxbarasho oo ah aalad awood leh wax ka qabashada labadaba iyo ka hortagga caqabadahaasi mustaqbalka intaa waxaa dheer marka si wax ku ool ah loo qaabeeyo loona hirgeliyo inay waxbarashada noqoto maalgashi muddo dheer ah oo sii kordhay dib u soo noqoshada